Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Hirshabelle oo kaashanaysa hay'adda FAO ayaa agab xafiiseed ku wareejisay laba iskaashato oo kala ah Horyal iyo Al Cadaala kuwaas oo ka dhisan degmada Jowhar. Wareejinta agabkan waxaa goobjoog ka ahaa wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Beeraha Hirshabelle, mas'uuliyiin ka socday hay'adda FAO iyo qaar ka mid ah beeraleyda Jowhar. Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Beeraha Hirshabelle Mudane Maxamed Bashiir Qaasim ayaa ka warbixiyay qalab xafiiseedkan lagu wareejiyay iskaashatooyinka.
maanta waxaan aada ugu faraxsanahay inaan siino qalab xafiiseed ee alcadaala iskaashatada alcadaala iyo horyaal oo ka dhisan degmadan jowhar waxay noo tahay farxad gaara runtii een, iskaashatooyinkan hore waxaan ugu qabannay een, m- cagaf ayaan siinay qalab xafiiseed ayaan hore u siinay mootooyin saddex luguudlay ayaa la siiyey tababaro casri ayaa la siiyey kanaalkiyaa loo qoday faraa la siiyey mar dhowna usbuucan dhexdiisana abuur ayaa la siin doonaa Een, kun iyo shanta boqol ay ka kooban yihiin labadan iskaashito runtii farxad gaara ayay noo tahay waxaan rabaa halkaan inaan ugu mahadceliyo een, hay-adda faaw oo runtii la dha- lafdhabar u ah een, horumarinta beeraleyda hirshabeelle sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dowladda sweden oo dhaqaalaha ku bixisay waxaan leeyahay aada ugu mahadsantihiin Een, beeraleydu waxaan rabaa inaan kala dardaalmo wixii la qabtay waa wax badan waxaa loo baahan yahay wixii la qabto bedelkeedii in laga dareemo een, degmadan jowhar iyo hirshabeelle guud ahaan wax soo saarka la kordhiyo tababarada casriga ladisiiyo ka faa'iidaystaan qalab xafiiseedkana een, uu noqdo midkii aad ku shaqayn lahaydeen horena qalabaa ladisiiyey wixii dhinayna hadda ayaa laidin dhamaystirayaa aadan mar labaad iyo mar saddexaad leeyahay hayda faaw aadaad ugu mahadsantihiin garbistaaggiina waana mahadsantihiin dowladda sweden waxaan leenahay dhaqaalihii aad ku bixisay Een, beeraleyda hirshabeelle waa kaaga mahadcelinaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu Qaar ka mid ah iskaashatooyinkan lagu wareejiyay qalabka ayaa ka mahad celiyay.
asalaamu calaykum meeshan waxaa ka mahad celiyaa anoo ee guddoomiyaha horyaal nala siyooha qalab xafiiseed tababarna hore noola siiyey intaasaan ka mahad celiyaa una ee todoba boqol iyo konton oo tuulo waxaan gudoomiye ka ahay Horya- iskaashada horyaal waxaan gudoomiye oo todoba boqol iyo konton qalab xafiisyad hadda nala sii rabo iyo wixii hore nala siiyey hore waxaa noola siiyey qalab xafiisyad hore iyo waxaa nala siiyey mootooyin cagafyo waxoo dhan haddana waxaa nala sii rabaa qalab xafiisyad ciddaa soo dhiibtay waa ku mahadsantahay wasaaradda waxba- beeraha iyo waraabka soo gaarsiisay waa ku mahadsan tahay waxaan ka mahad celinaynaa qalabka nala soo gaarsiiyey waa nala soo gaarsiiyey waa ku mahadsan tahay insha Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Hirshabelle ayaa dadaal xooggan ku bixinaysa taageerada beeraleyda gobolka Shabeellaha Dhexe kuwaas oo door muhiim ah ka qaadanaya wax soo saarka beeraha.